waa tahay markana kusoo dhowaada jaamac buula jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhicitaanka dhegaystaha oo aalaayoo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna barnaamij la xidhiidha kii toddobaadka hore oo ku saabsan beeraha balse waxaanu toddobaadkan goonni u fiirinaynaa dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo kaas oo aan intiisa badan midhaha ka soo baxa dalka lagu iibin waxaa barnaamijka noogu martay oo nagala qaybgelaya hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya magaalada muqdisho dor maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho doctor maxamed axmed kulane adigoo kusoo dhowaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaad noogu bilowdaa ugu horreynba waa maxay dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo soomaaliyana aan aadka looga isticmaalin ama sida afka qalaad lagu yidhaahdo kash crobka bismillahi raxmaan raxiim waxaan marka hore u mahad celinayaa idaacadda voice of america khaasatan jaamac iyo inta mataqaanaa dhammaanba muxuu ahaa idaacaddaas voice of america oo had iyo jeer ummadda soomaaliyeed u gudbisa waxyaabaha iyagaa danahooda ah ayna meesha ahna meelaha ay si fiican dadku isku maqlaan waan u mahad celinaya haddaan usoo laabto su-aashaas waxa weeye dalaga yidhaahdo cash karoobka ama dalaga lacagta adag ee uga soo xarooto ummadda soomaaliyeed ama horeba uga soo xaroon jirtay waxaa ka mid ah oo ugu caansanaa waagii horeta mooska mooska soomaaliya oo ahaa yacni sida la ogyahay ama dadka aqoonyahanka ama dadka soomaalida waxgaradka ay og yihiin dhaqaalaha soomaaliya sidiisaba wuxuu ku tiirsan yahay oo asaas u ah xoolaha nool beeraha iyo badda muxuu ahaa dheere ilaahay soomaaliya ugu deeqay haddii xagga beeraha loo soo laabto oo weliba laga fiiriyo muxuu ahaa lacagta ka soo xaroortay dibadda waxaa caan ahaa mooska marka sidii hadda dagaalada u dhaceen mooskii dhoofkii mooska hoos buu u dhacay waxaa iyaguna ka mid ah muxuu ahaa liinta oo la dhoofiyo waa inaad dambeeto oo lacag dibadda loogaga loo muxuuaha lacag adag ay ka soo xarooto muxuu aha waxaa ka mid a sisinta iyo dalagyo kaloo lamid ah waa tahay intaas ayaan ku daynaynaa liinta sisinta iyo mooska oo aad sidaad sheegtay uu dalabkiisu hoos u dhacay haddaba dalagan dibadda loo dhoofiyey inta badan gudaha dalka in laga isticmaalo aan loo soo saarina lacagta adag lagu beddesho culays intee leeg ayuu ku hayn karaa wax soo saarka beeraha bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad jaamac umahadsan tahay waxaa jirta horta sideeda in lacag adag waddanka ay soo gasho oo beeraha soomaaliya lacag adagi ay mataqaana haddii lahayd ma ay kasoo gasho aad bay muhiim u tahay waxaa jirta maamaayo la yidhaahdo nabco waliba nusqaanteedaay leedahay waxaa jirta dadka masaakiinta ah dalagadaas mataqaanaa lacagta dibadda looga looga keensanay iyagu ma awoodaan marka waxaa jirta dadkii masaakiinta ahaa dalagii quudka ahaayo gudaha ay ka ay ka cuni jireen inay muxuu ahaa waxyeello u leedahay dalagyadaani tusaale hataa soo qaato abaartii aadka mataqaanaa u darayd oo dhacday laba kun iyo kow iyo tobankii muxuu ahaa goboladan bay iyo bakoolna weliba aada uga dhacday muxuu ahaa dadkaas bay iyo bakool ku nool waxay xide u lahaayeen oo dhulkaana ka baxaa dalagyada muxuu aha ay ka mid tahay masagadu marka iyo kuwo kaleeto marka waxay lahaan jireen inay bakaar samaystaan wax la yidhaahdo oo ay dalaga mataqaana usoo baxa wixii dheeraad ku ah waxay gadanayaan iyo waxay coraan mooyaane ay meel ku xabaalan jireen taasoo ay rabeen inay u baxsadaan waktiga abaarta ah marka nasiib darro waxaa dhacday sanadahaa sanadihii ka horreeyey in lii in la geeyo sisinta sisintu inay yeelatay lacag kaasha marka meeshii masagada ay ka beeri jireen waxay beereen sanaday isdaba jooga sisintii sisi marka waxaa ka dhammaaday dalagii ay quudan jireen ama ay duugan jireen oo bakaarta ahay oo masagadu ay ugu horreysay marka waxaa dhacday sisintiina abaara intay timid in sisintiina la la waayey oo la beeri waayey wixii ay xabaalan jireen ama la duugan jirayna muxuu haddii ay maay meesha ka baxeen waa tahay aad ayaad umahadsantaha dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o da khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa noogu martay ah dor maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho dhegeystaha koowaad aan u gacan haadiyo adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya dhegeysta kusoo dhowow idaacadda bismi illaahi araxmaan araxiim magacaygu waa axmed saciid axmed waxaan joogaa magaalada garowe puntland soomaaliya waxaan ka ugu horeysa salaamayaa bahda v o a sadan iyo sax shiinan ka qayb qaata kulanka iyo professor kulane oo ka tirsan jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya sidaynu ognahay iminka koowaad kash crop oo ah mataqaanaa waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo oo beeraha oo laga helo hard currency lacagta adagi waa wax aada soomaaliya ugu badan dhibta inoo haysta ay qeyb ka tahay sababta wixii domestic productii dalka laga saaray u baahneen dadku baa dibadda loo dhoofinayo dadku u baahan marka waxaan leeyahay su-aasheeda koowaad waxa weeye dibana barfasor dadka aqoon-yahamiinta abaatihiin marna ma isku dayda inaad wacyigelin ka samaysaan arrintan oo dadka beeraleyda iyo dadka ganacsatada hawshan gacanta ku haya inaad ku tartisiisaan in dalka waxa looga baahan yahay aanan dibadda la geyn si aynu uga baxno deficitka oo exportigan unuga marba importiga waxaan soo dhaafsanay exportigu importigu marbaynu ku badan waxaynu ognahay wax walba inaynu maanta inagu soo dhoorsano asetkan haysana inagu adan isku filaysinay su-aasha ada labaad gudub marna wacyigelin ma samayseen baan leeyahay waa doctor kulane waxaad maqlaysaa axmed oo naga soo wacyigeliyo maqlaya jaamac waanad mahadsan tahay axmedna waa mahadsan yahay su-aal muhiima ayuu weydiiyey waxa weeye horta wacyigelin waa anagu aqoon yahan ahaan waan samaynaa laakiin waxaa ogaataa wax waliba waxay ku aad iyo aada ugu xiran yahay xagga soomaaliya marka la eego maanta waxa weeye maqnaanta dawlad muhiim ah oo mataqaanaa dalka hanata maqnaanshaheeda ayaa wax badanay ku xiran yihiin sidaa darteed muxuu ahaa annagu waa intii aqoon-yahanada tirada badan ee soomaaliyeed ee dibadda iyo dalkaba jooga ama cilmiga beeraha bartay waa ay way dadaalaan waana mataqaanaa wacyigeliyaan dadka laakiin waxaa dadku u baahan yahay muxuu ahaa siyaasad hagta oo ku hagta wax soo saarka dalka oo in gudahana wax laga soo saaro soomaaliya haddii siyaasad hagta ay hesho iyo dawlad xoog leh oo hadday hesho soomaaliya waxay ahaan lahayd meeshii cuntada laga dhoofin lahaa ee meeshii cuntada loo soo dhoofin lahaa marnaba maaha waa tahay waxaad noo sheegtay in gobolka bay iyo bakool deegaanadaasi ay ka mid ahaayeen meelaha sisinta laga laga dhoofinayay abaartii labada kun iyo koo iyo tobankii intii ku horreysay bal noo taabo deegaano kale iyo miro kale oo iyaguna ka mid ah cuntadan dibadda loo dhoofiyo ee aan dalka inteeda badan laga isticmaalin marka lasoo saaro waxaa ka mid ah hadda liinta oo caan noqotay oo aada iyo aada loo dhoofiyo oo mataqaana haddii ilahayd mahayo aada iyo aad mataqana hadii ilahayd mahayo weliba dadka asiindooyinka waaweyn leh ama hantida leh ayaa dhoofiya anugu taa kuma dacayadayn karo oo waxa weeye lacag adag bay soo gelinayaan waddanka laakiin dadka masaakiinta ah oo mataqaana haddii ilahayd mahayo waxay keentay in dadka masaakiinta beerahoodii si sahlan loogala wareegi karo waayo waxna kama soo saari karaan waxna ma haystaan marka in waxaa meesha ka ka abuurmaya calaasis baa soomaaliya ka socda waxaa ka abuurmaya dadkii in calaasis inta loo kala baxo ama dabaqyada loo kala baxo dadkii beerihii dadkii masaakiinta ama beeraleyda oo runtaa in si tartiib tartiiba beerihii looga qaadanayo ama ay waxba kasoo saari karahayn oo taasna ay sabab unoqon u tahay dadka lacagta adag dibadda ka ka heli karaya waa tahay doctor kulane aada iyo aad ayaad umahadsan tahay haddana aan u baaqo dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhawoy barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamac buule iyo v o eda iyo doctor kulane dhammaantiin waa idin salaamayaa magacu waa maxamed cabdi oo jooga degmada dalad xaawo ee gobolka gedo doctoorka aad baan u salaamayaa waxaan jeclaan lahaa inaan al aragsina ka aragsina ku darsado falanqeyntiisa su-aalna aan weydiiyo marka hore waa kaaga mahad celinayaa sida aada u taabatay qodobada muhiimka ee loo baahan yahay in wax laga qabto si looga faa'iidaysto khayraadka dalkeena kasoo baxa wacyigelin ballaaran oo safmar ah ma kula tahay in la sameeyo inay wax ka qaban karto dalagyada dalkeena kasoo baxa ee dibadda loo iibgeeyo iyo dalka gudihiisa aada looga baahan yahay su-aal kaloo labaad haddaan raacsado ka waran waxyaalaha dalka dibaddiisa loo dhoofiyo haddii aan wax kale kusoo bedelano sida ganacsatada qaar ba ay sameeyaan iyaduna soo faa'iido dalka uma laha oo oo muhiim ma aha ama kaalin weyn kama qaadan karto kobaca dhaqaale ee dalka waa tahay doctor aad baad umahadsantaha walaalkay axmed cabdi waa aad baad umahadsan tahay waxa weeye horta su-aasha ku dambe ayaan aada u xasuustaa oo ahso wax kuma soo bedelan karno waxbaan kusoo bedelan karnaa oo waa mida aan leeyahay marna yacni dhaliil ma horoob kama siin karo dadka kaashka roobiska ama dalaga lacagtaada ay kasoo xarooto dadka dadka beera iyaga laftoodaa dhiirigelin u baahan in la dhaliilo uma baahna runtii waxna waxa waxbaana lagu soo bedelan karaa caalamkana sideeda maba jirto mataqaana badanaaba haddii dawlad rasmi ay jirto in wadankaaga wax la iska keeno ayadoo aan wax lagu bedelanin sax maaha economically iyo dhaqaalahaan sax maaha waxaa sax ah inaan mataqaana anagu gudaha quudka iyo gudaha isaga isaga maaragta fillaano waxay aan dhoofinaynan aan wax kale kusoo bedelano taas saasaan uga jawaabaya waxaa kaloo rabay inaan idiin sheego quudka gudaha oo laga soo saaro oo dadku ku noolaan lahaa oo mataqaana cunooyinka dhacay ee ay keenayaan nimanka mataqana haddii la idmaayo ganacsatada soomaaliyeed qaarkeed ma wada dacayadayn kare qaarkood ay keenayaan quudka gudaha iyaga ayaga aada uga fiican laakiin waxaa hor taagan nabadgelyo la-aan oo kow ah mataqaanaa waxaa tal waxaa labaysa dadkii yor awood dhaqaale oo wax ku soo saaraan lahayn waxaa kaloo saddexeeya waxa ay soo saaraan sida geleyda mool sida geleyda iyo masagada oo suuq fiican loo haysan markii ay wax soo saaraanna waxaa dhacda mar walba waxaa macaawinada lagu soo aadiyaa dadyowga macaawinada keena waa la socotaan waana ka warqabtaan inay ku soo aadiyaan marka dalagku gudaha uu soo go'o taasi waxay niyajab ku keentay dadkii gudaha wax ka soo saaraya masaakiinta ah waxay u baahan tahay dawladda taa koontaroosha oo mataqaana gudahana mataqaana hadii lama wax soo saarka gudahana aada iyo aada u dhiisigelisa Waa tahay.
oo masaakiinta gacan qabata waa tahay su-aashiisa koowaad waxa ay ahayd wacyigelin ballaaran oo safmara ma loo baahan yahay meesha aad adigu carabka ku dhufatay inaad wacyigelin samaysaan laakiin mid safmara oo gees ka geesa ma loo baahan yahay ayuu su-aal ka dhigay shaafici aada iyo aad baad u- ugu mahadsanyahay shaafici waa sax waa loo baahan yahay waxaa waxaaba weliba loo baahan yahay oo run ah oo lowba hadda dadka soomaalida madaxooda waxaa ku jira waxaa wax laga beeri karaa webiyada oo keli ah laakiin dalka soomaaliya dhammaantiis meel aan wax ka baxayni ma jirto marka waxay u baahan tahay wacyigelin saf ah waxa weeye hadda dadku ilbaxnimo weyn baa loo dilaacay hadda wadamada hadda mataqaanaa me ninkii hore igala hadlayay puntland somaliland muxuu aha gobolada dhexe hadda waxaa la gaaray in xataa qudaar laga soo saaro waxaa la ogaaday in xataa bacaadka laftiisa muxuu ahaa laga soo saari karo qudaar meel bacaada in laga soo saari karo soomaaliyana waa wadan cusub oo fertil ah oo macdantiisii ku jirto oo meel kasta ay wax ka baxayaan waa tahay marka saa darteed waxa saa darteed waxaa loo baahan yahay wacyi wacyigelin guud sida ninkaas odaga aan u mahadcelinaya uu sheegay waa tahay dhegeystayaal waxaad nalagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu ugu marti ah hormuudka kuliyadda beeraha jaamacadda soomaaliya dor maxamed axmed kulane oo loo yaqaano shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaanu ka hadlaynaa dalaga beeraha ee dibadda loo dhoofiyey intiisa badanna aan loo isticmaalin dalka si lacag adag loogu soo bedesho doctor maxamed axmed kulane waxa uu sharaxayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka iyo weliba sida wax looga qaban karo barnaamijka ayaad nagala soo xidhiiri kartaan doctor shariif waxaa toddobaadka hore barnaamijka noogu marti ahaa isla barnaamijka wicitaankan aanu kusoo qaadanay beeraha doctor shamsa oo ku sugan dalka maraykanka waxayna aad u dhaliishay doorka beeraleyda ee liin dhanaanta sidoo kale waxaa nagala qayb galay marti ree afgooye ah oo dhibaatada liindhanaanta aada uga sheekaysay Eh, soomaaliyana hadda aad ayaa loo hadhayaa liinta doctor shamso waxa ay sheegtay geedka liinta laftirkiisu inuu gubayo geedaha kale dhinaca dhaqaalahana dibadda un loo dhoofiyo ee wax badan aan dalka looga eh, faa'iideysan marka laga taga inta yar ee cuntada lagu darsado doorka liindhanaanta ee cash cropka wax nooga sheeg bismillahi raxmaan raxiim horta doctor shams gabadhaas wax yar baan uu ka dhegaystay waxayna eh, runtii uga hadlaysay si cilmiya oo yacni waxa la yidhaahdo soil science bay ka hadlaysay oo ahayd yacni dhulka eh, liinta haddii dhulka lagu beero maxay u keeni kartaa dhirta kaleeto waa runo waxa weeye eh, muxuu- dalagyada qaarkood muxuu ahaa haddii dhulku cusbo yahay ama dhulku uu mataqaanaa acid yahay waxbay u dhimaysaa oo bixitaankooda waa xumaanaya wax jira weeye taasi laakiinse waxaan anagu anigu wax dhan kale aan ka fiirin lahaayo waxaan ka fiirin lahaa haddiiba la helaya dad wax dhoofinaya oo dalka gudihiisa wax ka dhoofinaya taasaa waxay tahay wax weyn sababtoo ah waxay taasi ku dhiirigelinaysaa dad badani inay beera sameeyaan oo ay dalka lacag adag soo geliyaan marka waxaan is leeyahay khasaaraha ee liintu dhul kale oo ka fog ayaa dalagyada kale laga beeri karaa iyadoo laga fogaanayo meelaha ay mataqaanaa liintu ka baxdo Waa tahay.
hase yeeshee hase yeeshee waxaan leeyahay faa'iidada dad bay dhiirigelinayaan sida hadda uu sheegay ninka odagaayo yidhi wacyigelin guud ma loo baahan yahay waxay ka mid tahay wacyigelin guud ninkan wax dhoofinayaa wuxuu ku dhiirigelinayaa oo soomaali kale ku dayan kartaa in dalkayga wax laga dhoofin karo taasay taasay mataqaana dhiirigelin u tahay Waa tahay.
marka taa dhankaasa faa'iida u arka aniga doctor maxamed axmed kulane ee waxaan u baaqayaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaada ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka waad nabad soo dhawaayiin jaamac bule jaamac iyo barasare balaad baan salaamaya waa laga qaaday magacaygu waxa weeyaan xamde maxamed waxaan joogaa bogdheer oo ka tirsan gobolka muqdisho su-aalna waan qabaa talana horta waan doonaya inaan ku darsado fikirkayga waxa weeyaan oo horta dadkeenu dhaqankii hore waynu ka tagnay oo waxaynu beeranaynay waa la ilaaway imika waxa dhacda geleyda iyo hadhuurka ee kasoo go-a dalkeena amba deegaanadeena waxaa lagu soo bedelaa bariis iyo baasto iyo saliid iyo waxaanaynu garanayn oo waxaa dadkeena maxaa dhahdaye imika cudurada ka qaadayaan ah Ee, runtii wax kastoo deegaankeena ka baxana ma- ma talagalo dadka iyo reerka oo dareen cunaane dhammaantood waa la iib geeyaa waxaana la geeyaa dhulka oo baabuur baa lagu raraa deegaano kalaa loo dhoofiyaa cuntada inaynu cunnana horta waa wax wanaagsan oo sidii hore aynu cuni jirnay dadkeenu hore markay cuni jireen dad iska caafimaad qabay ahaayeen su-aasha haddaan usoo gudbo waxa weeyaan mar hadday dhibaatada intaa la deegaanadeeni haysato waxaa leeyahay barofeerka maxaa ugu haboon ee lagu hortegi karaa amba lagu qabatayn karaa arrinta dibna lagu soo celin karaa inaanu cuntada deegaaniyada cunno waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay xamde oo naga soo waxaysay ee gobolka maroodi jeex profesor su-aasha maxamed dadkaa waxay dhaaftay maxaa maxay xamdan tidhi xamde waxa ay tidhi maxaa ee lagu istaajin karaa oo looga hortegi karaa in cunto dibadda laga keeno un aan ku bedelano cuntadeeni oo loogu noqon karaa inaan cuntadii aan naqaanay ee caafimaadka lahayd aan cunno bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay xamda waxa weeye eh, dalkeenna waxa weeye inaa hadda mar walba abaara baana haysoy inaan qaylinoy waxaa keenaya waxyaabo badan waxaa keenaya eh, mar walba horta aqoontii oo naga liidata ilaahin maayo muxuu aha dowladnimada oo naga burburtay dhowr jeer baa keenaysa mooye annaga dalka yaga waxa k- ka soo baxaa iyo waxa eh, waa wax nagu filan oo naga badan weliba see looga bixi karaa see loo yeeri karaa waxaa loo yeeri karaa ninkii lahaa wacyigelin guud kow waxaa laga bixi karaa in mataqaanaa qof weliba xataa guryaha guryaha xataa laga beerto eh, quudka nin weliba gurigiisa xataa waa kasoo saaran karaa meeshii suurtagal ah Eh, waxaa la- la- eh, muxuu aha dadkao dhan inay wax beertaan waxaa la samayn karaa matalan hadda dadka maaragtay eh, dadkii xoogaa waa ilbaxay diyaasbarada iyo dadka war matooro yar yara iyo ceel baa inta loqotaa nin waliba ceel ceel kiibiya gaaban iyuu dhulku waraabsan karaa markii roob la waayo markaasaa dhulka dhan wax laga soo saari karaa waa gartay annaga doctor- weliba doctor xaqiiq maxamed ahaan dhul- biyaha iyagu waa dhow yihiin marka biyayowga kale loo eego marka dhulka dhan waraab baa loo isticmaali karaa muxuu ahaa roobka eh, mar walba la sugaayo ninkii motoor yar haysta ninkii wax yarta Waa tahay.
muxuu ahaa me- beer buu ka samaysan karaa meel Doc- kasta Doctor Maxamed, aad ayaad u mahadsan tahay.
raallow, iga raallow ummadda iyaduna waxay u samaysan tahay mataqaanaa inay dibaddu la fiican tahay Fiican.
waktiga ayaa gabagabaa waxaan rabaa dhegeyste kale inaan fursad siino dhegeyste adoo kusoo dhawaanaya barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogta ku bilaabayo ee kusoo dhawow salaamu calaykum horta marka hore dhammaantiinaad baan idin salaamayaa aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ee mar walba fursadda noo hura inay maaragtay ay dhagahayaga wax wanaagsan ku shubaana aad baan u salaamayaa oo walaalkeenaasi iminka khadka ku jira uu ka mid yahay aniga waxaa la yidhahdaa magacayga faadimo ibraahim ismaaciil waxaan joogaa somalilan walaal bal intan deegaankan joogo aanaan hoos ugu soo noqon bal in yaroo tusaale aan idin siiyo wax soo saar haddii aynu u kacno dal markuu wax la soo baxo baahidiisa cuntona wuu daboolaa maaragtay ee huurshaha ka soo baxana xooluhuu siistaa wax soo saarka wadankuna wuxuu ka daboolaa inuu doolarkii oo si qayaabaalanka ugu dhaco hadhow toolana baahidii wadanku daboolantay xagga maaragtay tasarifku dabadeedna markaa horta waxa weeyaan bal horta dalkan jabuuti waa isbaab soomaali buu ku hadlaaye waa dal xeeba haddana wuxuu ku dadaalaa inuu waddanka wax kala soo baxo oo xilliga qaboobaha ilaa saddex goor baa beeraha wax lagala soo baxaa fursadaana waxaa sameeyey alla cimrigiisa hadda ayaa ismaaciil cumar geelle kaash koromka ilaa saddex goor bay jiilaalkii lasoo baxaan midhaha kale oo dhanna afrika ayuu beera ka kiraysteen ilaa Waa- zimbabwe ilaa iyo sudan ilaa iyo ivory coast waayahay beeraanay beera uga waad mahadsantahay kiraysteen faadimo gabagabadii marka barnaamijka walaal aan aniga joogna oo soo gaabinaya waxa weeyaan anuu deegaankan aan joogay somaliland wax soo saarkiisu aad buu uhooseeyaa xataa dalalka deriskaa midhaha laga keena baa lagu cunaa basasha iyo toonta yaban ka soo go'da ayaa lagu cunaa magaaladan hargeyso kayuu loogu galaa dubay iyo maaragtay imaaraadka heedii iyo sareenkii Waa- kasoo go'ay baa waayahay- lagu waayahay- cunaa waayahay, Baa- Faadimo.
wax soo saarka somaliland walaal aad buu uhooseeyaa marka haddaan in yar jaamaco u yaro durko idinkoo racliiga ah haddii wax soo saar la samaynayo deegaankan allay baday la yidhaahdo oo manu aan jirin maantana green buu noqdo balayo waaweyn inta loo xidhaa beerihii iyo maaragtay ee khudradii iyo cayn walba laga beera marka xagga badarka iyo wax soo saarka somaliland aad buu waa uhooseeya mahadsantahay faadimo dowladuna intaas hadday dhul maal gashan lahayd Intaas- waxay haysataa mashruucyo yaryar oo hayahudno intaas ayaan ku daynaynaa faaduma barnaamijka naga gebagabaa marka waxaan rabaa inaan siiyo doctor eh, shariif doctora kusoo dhawow waxaan eh, gebagabihii horta u mahad celinayaa muxuu ahaa voice of america khaasatan jaamac siduu barnaamijka u u hagay iyo walaala walaalaha kaleeto oo mataqaana iyaguna su-aalaha fiican ay weydiiyey soomaalidu meelay joogtaba waa dad muxuu ahaa niyad fiican oo raba inay wax soo saartaan waxaan anigu ummadda soomaaliyeed leeyahay dalkiina usoo jeesta dad dalkiinu waa dal barwaaqo ah waa dal mataqaana wax walba yaalaan dalkii laga qaxi lahaa maahane waa dalkii loosoo qaxi lahaa waxyaabaha muxuu ahaa caqabadaha na hortooganna hadda waa isla ognahay ilaahay hanaga qaado mataqaana haddii ilaahay maayo dalkani waa dal barwaaqa ah. waxaan leeyahay dawladda eh, muxuu ahaa hadda soomaaliya ka jirta ama dowlad goboleedyada eh, waxaan leeyahay dhammaantiin dhiirigeliya dadka maaragtay wax soo saarka gudaha dhiirigeliya xoolihii sidii mataqaana xoolihii looga faa'iideyn lahaa sidii mataqaana xoolihii dalab loogu heli lahaa sidii mataqana haddii la idmaayo eh, beerihii mataqaana wax looga soo saari lahaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliya wacgelin Waa badan ha loo sameeyo waa tahay waa khaasatan tahay waa tahay ee, dadka qaaday mas-uuliyadda Aad- waddanka dadkaasaa laga rabaa inay maaragtay arrintaas u kacaan aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa doctor maxamed axmed kulane ee dhegeystayaal halkaa waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aanu ugu hadlaynay sida ay culays ugu yihiin ama wax looga bedeli karo dalaga dalka laga soo beerta ee loo dhoofiyey dibadda ee aan loogu talagelin in dalka gudihiisa lagu iibsho ama ay dadku ka faa'iidaystaan waxaa inoogu marti ahaa doctor maxamed axmed kulane oo loo yaqaano shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho toddobaadka dambe haddii eebaha awoodda la yidhahdo waxaanu ku soo qaadanaynaa doorka ay ganacsatada soomaaliyeed ku leeyihiin beeraha haddii aad doonaysa inaad barnaamijka ka qayb gasho ama aad fikir ka dhiibatana nagala soo xiriir emailka iyaga ah somali at v o a news com aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin